bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimee rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare xamse cabdibarre oo dhagax dhigay xarunta horumarinta manaahiijta horumarinta tayada waxbarashada dalka soomaaliya oo ka qayb gashay markii ugu horeysay kala fadhiga guddiga fulinta ee hay-adda u n habitat oo lagu qabtay dalka kenya taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo xarigga ka jaray qayb ay maxaabiista ku bartaan farsamada makiinadaha iyo alxanka taariibayaal soomaali ay ku jiraan uu ku geeriyooday badda liibiya dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan iiraan oo war ka soo saartay wadahadallada maraykanka ay la gelayso
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayenuun qodobada warka habeenimo rediyo jawar idinahaya kuwooda ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiioo faahfaahsan waa habeenimo talaada arbacana ay soo gelayso kow iyo labaatanka bisha afraad laba kun lix iyo labaatan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigay xarunta horumarinta manaahiijta oo lagu horumarinayo tayada waxbarashada dalka axmed cali ayaa muqdisho ka soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta si rasmiya u dhagax dhigay xarunta horumarinta manhajka waxbarashada oo lagu horumarinayo tayada waxbarashada dalka ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in horumarinta waxbarashadu ay tahay tiirka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo mustaqbal wanaagsan waxaana uu xusay in xukuumadda danqaran ay mudnaan gaara siinayso casriyeynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada wasiirka waxbarashada hidaaya tacliinta sare faarax sheekh cabdulqaadir ayaa sheegay in xaruntan laga hirgelin doono madbacad weyn isla markaana buugaag dalka lagu daabacay oo ku qoran manhajka soomaaliga lasoo saari doono sanadka dambe
xarun aada iyo aada u weyn oo ka ballaaran middii jiri jirtay siddeetameeyadii iyo toddobaatameeyadii oo ka casrisan ayaa meeshan laga dhisayaa inshaa allah tacaala haddii ilaahay yidhaahdo dhismaha maanta bilowda waxa aynu ku ballannay sharikadda dhisaysa in sanadka intaanu dhammaanin dhismaha la dhammaystiro haddii ilaahay yidhaahdo ra-iisul wasaare arrinta madaahijta ku saabsan ood mar badan ka hadashay waa waxa dhisayo maskaxda qofka ardayga waxa dhisayo weeye marka weelkii iyo meeshii ay munaasibka ku ahaan lahayd baa hadda maanta dhismaheedii aan wadnaa waxaa noo garab socdo laba arrin oo kale guddigii horumarin lahay manaahijta oo isaguna aynu samaynay oo dib u eegista manaahijta ka shaqaynayo oo hawshiisa bilaabayo toddobaadka soo socda haddii ilaahay yidhahdo howlana soo qabtay sidoo kaleeto buwaagta ardaydeenna maanta ay wax ka dhigtaan waa buwaag dibadda lagu soo daabaco aada qaali u ah laakiin meeshaan waxaa loogu talagalay in madbacad weyn laga sameeyo madbacadda iyo howlgalkeediina waa ku jirnaa haddii ilaaha yidhaahdo sanadka soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa buwaag iyo manaahij soomaaliya manaahijtii soomaaliyeed ah oo dib habeyn lagu sameeyey oo dalka lagu daabacay oo ardaydeena ay wax ku bartaan oo ay ku helaan qiimo aada iyo aada oga jaban midka hadda yaallo ayaanu rajaynaynaa inshaa allah tacaala inaynu ku guulaysanno ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa hoosta ka xariiqay in manhaj taya leh uu yahay saldhigga waxbarashada xaruntanina ay noqon doonto goob muhiim u ah horumarinta aqoonta jiilasha soo koraya
macallimiintii xarumihii iskuullada dhammaan wasaaraddii iyo dhismaheedii iyo reformkeedii dib u habaynteedii maantana waxaynu maraynaa meeshii ugu muhiimsanayd ee ubadka soomaaliyeed lagu sargoynayey haddii ay noqoto ujeeddooyinkooda waaweyn ay u nool yihiin haddii ay noqoto in ardayga soomaaliyeed in la abuuro arday soomaaliyeed oo faker naqdi ah oo wax qiimaynaya lagu barbaariyo isla markaana samaynaya hal abuur la imanaya waa meeshii soo saari lahayd ama samayn lahayd arday soomaaliyeed oo loo diyaariyey habkii uu u noolaan lahaa habkii uu naftiisa u noolaan lahaa habkii uu bulshada ula noolaan lahaa iyo habkii uu u dhaqmi lahaa mustaqbalka waa meeshii isku dari lahayd ama isku soo dhoweyn lahayd nadariga oo ardaygu wuxuu barto ah ee iskuulka ka barto iyo waxa suuqa yaalla meeshii isku soo dhoweyn lahayd waaye oo isu keeni lahayd sidaa darteed waa meeshii ugu wanaagsanayd ama ugu habboonayd oo aan u baahnayn ayaynu maanta taagannahay oo inoo samayn lahayd arday soomaaliyeed oo yaqaana haybtiisa soomaalinimo haybtiisa muslimnimo dhaqankiisa mashruucan cusub ayaa qayb ka ah dadaalada xukuumadda danqaran ay ku xoojinayso adeegyada bulshada gaar ahaana waxbarashada si loo dhiso bulsho aqoon leh oo la jaan qaadi karta isbedelada casriga ah ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya ay dib u dhisayso dhulkii hay-adaha dowladda taasina shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay in ay banneeyaan guud ahaanba xarumaha dowladda xaruntan maanta oo ra-isul wasaaruhu dhagax dhigay waxaa horey u deganaa dad shacab ah oo looga kiciyey in markaasi loo dhiso in danta guud looga faa'iidaysto soomaaliya ayaa ka qayb gelaysa markii ugu horreysay kala fadhiga guddiga fulinta hay-adda u n habitat ayaa lagu qabtay nairobi maxamed xasan ayaa faahfaahinaya kalfadhigii ugu horreeyey ee guddiga fulinta ee u n habitat ee sanadkan ayaa ka qabsoomay xarunta qaramada midoobey ee magaalada nairobi iyadoo kulankan uu ahaa mid muhiim u ah dejinta hanaanka hogaamineed iyo jihada mustaqbalka ee hay-adda dowladda soomaaliya ayaa sanadkii tagay loo doortay inay ka mid noqoto guddiga fulinta ee hay-adda u n habitat iyadoo kaalin firfircoon ka qaadata maamulka hay-adda kulankan ayaa waxaa dowladda federaalk soomaaliya ku matalayay wafdi uu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guryeynta mudane saciid maxamed maxamuud xayd waxaana ku weelinayay danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalkani kenya ahna wakiilka joogtada ee hay-adda u n habitat danjire jabriil ibraahim cabdulle iyo sidoo kale xubno ka tirsan saraakiisha safaaradda soomaaliya sidoo kale waxaa kulanka ka soo qaybgalay diblomaasiyan iyo saraakiil ka kala socday dalalka caalamka intii uu socday kala fadhiga waxaa diiradda lagu saaray xoojinta isla xisaabtanka hagaajinta maamulka maaliyadeed iyo hagaajinta barnaamijyada la xiriira degsiimooyinka bini'aadanka iyadoo la waafajinayo yoolalka united nation ee horumar waara danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalkani kenya danjire jabriil ibraahim cabdulle oo ka hadlay kala fadhiga guddiga fulinta ee u n habitat ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay la jaan qaadayso mowqifka kooxda afrika islamarkaana ay uga mahad celinayso hay-adda taageerada joogtada ah ee ay siiso dalalka xubnaha ka ah horumarinta magaalooyinka waara danjiraha ayaa sidoo kale bogaadiyey hogaanka guddiga fulinta gaar ahaan doorka dalka jarmalka iyo dadaalada dalka kenya ee martigelinta madasha magaalooyinka afrika isagoo xusayn arrimaha hoyga magaaloobista deg dega ah iyo isbeddelka cimilada ay weli yihiin caqabado u baahan xalal waara danjiraha ayaa adkeeyey in soomaaliya ay ka go-an tahay inay si dhow ula shaqayso dhammaan saaxiibada caalamka si loo horumariyo hoy ku filan iyo horumar magaalo oo waara kulanka ayaa sidoo kale soomaaliya u ahaa fursad muhiim ah oo ay ku xoojiso xiriirka ay la leedahay hay-adaha caalamiga ah iyo dalalka kale ee ka qaybgalay kulanka wuxuu u sahlay soomaaliya inay la wadaagto aragtideeda ku aadan horumarinta magaalooyinka islamarkaana ay ka faa'iidaysato khibradaha iyo talooyinka dalalka kale si loo helo xalal wax ku ool ah oo wax ka tari kara caqabadaha jira sidoo kale wuxuu furay waddooyin cusub oo lagu xoojinayo iskaashi midho dhal ah oo mustaqbalka wax weyn ka tari kara horumarka dalka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dalka azarbijan oo labadaba xilligan hogaaminaya guddiga ugu sarreeya caalamka ee guryeynta ayaa la filayaa inay warbixin ka jeediyaan shirka oo maalinta birito galaya maalintiisii labaada taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa xarigga ka jaray qayb maxaabiista ku bartaan farsamada makiinadaha iyo alxanka faadimo cabduqaadir ayaa muqdisho ka soo dirtay
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud oo uu heliyo agaasimaha guud ee arrimaha dastuurka ee wasaaradda cadaaladda mudane injineer saalax xiiri ayaa maanta xarigga ka jaray qeyb lagu barto farsamada gacanta oo kale ah makiinada iyo alxanka oo lagu soo kordhiyay xabsiga dhexe ee muqdisho dugsigan maanta la xarig jaray oo gudaha xabsiga dhexe ee muqdisho ku dhex yaala waxaa wax ku baran doona maxaabiista ku xiran xabsiga waxaana macalimiin ka ah isla qaar ka mid a maxaabiista si wax looga bedelo noloshooda kadib marka xoriyadooda loo soo celiyo oo ay dib ugu laabtaan bulshada taliyaha xabsiga dhexe ee muqdisho sarreeya guuto daahir cabdulle raage baasuuke ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay dugsigan maxaabiista ku baran doonaan waxaan rabnaa kuwa qaldamay ee madaxooda biyo ku jiraan in aan ka bixinno wuxuu ku jiray ee aan gelinno wax anfacaya bulshada soomaaliyeed naftooda iyo dalka wax anfacaya waad ujeeddaa hadda dhallinyaradan waa qaybta makaanika toorka haddii la kala furo qaybo badan ou leeyahay qaybo debahou leeyahay qaybo inta wareegahou leeyahay baakalameyer ou leeyahay meeshaan waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo ayu nuuc alxan oo dhan in lagu sameeyo oo ciidanku u baahan yahay xataa haddii hay-adaha ay naga soo dalbadaan sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaa dhankiisa soo dhoweeyey furitaanka dugsigan taliya waa idinku ammaanaynaa adigoo cusub waa hal abuuradii lagugu yaqiinay iyo maxaa la yidhaahdaa kartidii firfircoonidii lagugu yaqiinay jaab bilow fiican ayaan ka haynaa inta ka dambaysana haddii ilaahaydhaa wax badan oon ka wada shaqayn doono oon iska kaashan doono ayaa jiri doona waxaan kula dadaarmayaa ardayda iyo maxaa la yidhaahdaa dadka ka faa'iidaysanaya inay si fiican u weeleeyaan aqoonta iyo xirfadda la siinaayo adoo xabsi ku jira in fursad lagu siiyo haddana aad ka faa'iidaysan weyso waa dayacaad aad aad u culus marka waxaan ka rajaynaya inay si fiican aqoontaas u weeleeyaan ka faa'iidaystaan hadhowta markay bulshada ku laabtaanna ay naftooda ku daberi karaan xirfaddaas geeska kale taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeyagaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa sheegay in dugsigan uu wax badan ka bedeli doono nolosha maxaabiista waajibaadka ciidanka asluubta saaran ayay ka mid tahay in qofka maxbuuska ah la daryeelo daryeelidii meesha ugu fiicneed waa maanta marka in aqoon loogu daro marka runtii waxaa cajiib ah qofku wax baraayana waa maxbuus kan la barayana waa maxbuus marka runtii annagana taasaa sharaf weyn noo ah waxaan ka rajaynaynaa wasaaradda cadaaladdu ayadana maanta meesha goobjoog ka ah in fursadaha noocaan oo kale oo aqoonta ku saabsan hadday ahaan lahayd waxbarashada caadiga ee cilmiga iyo maadiga iyo hadday ahaan lahayd vocational training oo dhinaca farsamada hadday ahaan lahayd in ayadana wasaaraddan wax allaale wixii ay noo raadin karto ee noo raadiso
tahriibayaal soomaali ay ku jiraan ayaa ku geeriyooday badda liibiya xuseen maxamed xuseen ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya warbixin ay soo saartay hay-adda i o m ayaa shaaca ka qaaday dhibaato ku habsatay muhaajiriin ku safra badda kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow xeebta magaalada tobraag ee bariga dalka liibiya ugu yaraan siddeed qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilka halka soddon iyo kuw kale weli la-yahay iyadoo laga cabsi qabo in tirada dhimashadu ay intaasi ka bannaan karto afar qof oo keliya ayaa laga soo badbaadiyey doonta kuwaasi oo muddo ka badan shan mahmood ku dul sabaynayey badda oo xaaladeeday aad u adkayd ayna saameeyeen dabeelo xooggan iyo cimiladu aan wanaagsanayn dadka saarnaa doonta ayaa la sheegay inay isugu jireen muhaajiriin ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin soomaaliya suudaan iyo masar waxaana ku jiray haween iyo carruur waxaana la sheegay in safarkooda uu ku wajahnaa jasiirada kareed ee dalka giriiga oo inta badan ay noqotay meel ay muhaajiriinta u arkaan albaab ay ugu gudbaan yurub inteeda kale hay-adda ayaa waxay sheegtay inay ku howlan tahay baadigoobka iyo samadabixintana ay weli socdaan inkastoo ay caqabad ku yihiin xaaladda cimilada adag sidoo kale dhacdadan ayaa mar kale muujinaysa halista weyn ay wajahayaan dadka isku dayaya inay si sharci darraa ugu gudbaan badda meditereniyanka iyagoo raadinaya nolol ka wanaagsan mid ay haddan haystaan hay-adda i m ayaa ugu baaqday dowladaha hay-adaha caalamiga ah in la xoojiyo dadaalada samata bixinta islamarkaana la abuuro waddooyin sharci oo ammaan ah oo ay dadka u mari karaan safarkooda si looga hortago dhimashooyin kale oo la mid ah kuwa marar badan ka dhaca badda xaaladdan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sii kordhayaan tirada muhaajiriinta ee ka tahriiba waqooyiga afrika taasi oo sare u qaadaysa khatarta safarada halista ee badda islamarkaana u baahan xalal waara oo wax looga qabo halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatanna warka dibadda afhayeenka baarlamaanka iiraan ayaa sheegay in tehraan aysan aqbali doonin wadaxaajoodyo hanjabaado la socdaan afhayeenka baarlamaanka iiraan ayaa bartiisa ekas ku soo qoray go'doominta soo rogay oo jibiyey xabad joojinta trump wuxuu doonayaa miiska gorgortanka u rogo miis isdhiibid ah qiilna uma samaynayso dib u hurinta dagaalka sida uu u arko in ay ku habboon tahay warkii habeenimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jowhar waa naga intaa